sannado badan oo iyo colaado iyo hardan siyaasadeed ee ay ka jireen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa xilligan soo muuqanaya calaamadihii isdhexgalka bulshada sida in dad badani ay meel ku wada daawadaan ciyaaro iyo in magaalada lagu arko dad muddo dheer xaaladihii ammaan xumada uga guuray beledweyne magaalada waxaa dhowr cisho ka hor lagu soo gabagabeeyey tartan kubadda cagta midkii loogu daawashada badnaa muddo ku siman saddex iyo labaatan sano marwaduniyo daahir dhiciso waa u qaybsanaha maamulka gobolka ee dhinacyada haweenka iyo carruurta isbarbardhig ayay ku samaynaysaa isbeddelka magaalada iyo sidii ay ahaan jirtay xiliyadii hore magaalada degmada beledweyne waagii hore waxay ahayd koo iyo tobanka saac iyo barka waa la xaroon jiray ganacsiga maaragtaahe aad ayuu u liitay hadda ilaa ganacsiga habeenkii saddex saac ayuu furan yahay shacabka waa isdhexmarayaa wax way kala iibsanayaan waxaan rajaynaynaa gobolkan sidii magaalada beledweyne ay tahay degmada gaar ahaan inuu gobolkan sidaas kale inuu noqdaan rajaynayna hadduu ilaaha yidhaaha
halkani waa blay station cali cilmi maxamed shaacali waa milkiilaha blay stationkan magaalada waxaa ka furmay muddo bil gudaheeda saddex meel oo blay stationka lagu ciyaaro waa buundaweyn iyo dhankan xaawataako iyo lamagalaay inkastoo maaragtay dhallinyarada aad ay u jecel yihiin waxaa waaye lacag la-aan ayaa iska jirto tobankii daqiiqa waa saddex kun isboortigii macnaha waa lafdhabarkiisii waaye isdhexgalkii bulshada waaye macnaha waxaa waaye bil ka hor waxaa waaye culeys badanaa iska jiray marka hadda alxamdulilaah dhallinyaradii waa laisdhexgalay isboortigii waa socdaa madaxa bulshada rayidka ee gobolka hiiraan bashiir xuseen dhoorre ayaa isna ku tilmaamay isbeddelka muuqda biseel iyo in xilligan dadka magaalada degan ay intooda badani fahmeen dhibaatada khilaafku uu leeyahay soomaalida wax kuma mahdo oodii abtirsiina ka dhow dadku waa walaal wixii qabiil iyo qoqobnaasho iyo kala socodkii ummaddan lagu ibtileeyey ilaahay wuu ka bixiyey waa bilaab fiican oo wanaagsan isdhexgalka dadka ah dhallinyarada sportskee bilaabatay odayaashii dhaqanka iyaga waa laisku keenayo maaragtay marjaca ahaa arrimihii kaleto haweenka amnigu waa nabad nabaddana waxaa waaye rasaq ayadaa ka horreyso nabadan hadda timidna waa magaaladu bandooy ahaan jirtay way kala xirnaan jirtay lix saaca lasoo bixi jiray ninkii shaqaysalaha kii iskool aadi laha kii kasabkiisa radsalaha waxaa hadda maaragtay nabadaasu ay keentada arkaysid ayadaa muhiim u ah waxaa la yidhahdaa adduunyada dadka ilaahay abuurtay wadan kastaba dadka uga badan waxa la waa dhallinyarada dhallinyaraduna waa qurux dhallinyaraday ka bilaabanaysaa haweenkay tegaysaa odayaashay tegaysaa culmo udiinkay tegaysaa ganacsataday tegaysaa kubadda cagta waa aaladda ugu weyn ee isdhexgal bulsho lagu samayn karo maxamed cabdulaahi buraale waa macalinka xuulka gobolka hiiraan waxa uu sharaxayaa dhaxalka tartankii xaafadaha beledweyne
horta waxuu ahay tartan qiimo badan wuxuu ahay tartan ay ku tartamayaan afarta xaafadood ee degmada beledweyne ay ka kooban tahay howlwadaag kooshin xawataako iyo oktoobar tartan wuxuu ahay tartan aan la qabanin muddo labaatan iyo saddex sano ah wuxuu ahay is arag tartanka afarta kooxood is arkaysay wuxuu ahay lix maalinoo socday afartii bishaan oo january oo bilowday wuxuu ku dhammaaday koo iyo tobanka bisha waxaa baxday lix jaallo iyo hal roose marka tartan qiimo badan oo ahay waxaa kasoo qayb gala taageerayaal kumanaan kun ah aan ku qiyaasnay welina ma aanan arkin intii aan beledweyne aan ku noolaay taageeryaal intaas leeg oo garoon kasoo qayb gashay waayo garoonkii buux dhaafay markii dambe heer waxaa la gaaray taageerayaashii la celiyo oo la dhaho intaa in ka badan ma qaadi kara garoonkii ka aniga ahaan ka go-een tababar ahaana cayaartooy oo farsamo le meesha waa ka arkay marka wax badan oo ka tari doonaa in dadka isdhex galaan dadka inay walaalihiin ogaadaan dadka garbaha inay sahaystaan alfanaan sidiya cali winkey muddo shan iyo afartan cisho ayuu beledweyne u joogay howlo shaqo v o eda ayaa wax ka weydiisay aragtidiisii beledweyne iyo waxaa iska beddelay muddadii uu joogay aniga imaatinkeyga marka hore waxaan wuxuu ahaa muqdisho jabuuti aan ka imid haddana macnaha waxaan joogaa beledweyne intaan joogay magaalada aan camde aan ku arkay magaalada inay nabad tahay dhallinyaradii lasdhex marayo waxaaba macnaha taas markhaati ku noqon karta joogitaanka ilaa fanka meel meeshii nabad ayuu isaga mar walba waxa uu yahay horseed moogta anaaba joogaba waxaa markhaati aan ka ahay magaalada beledweyne ay tahay meel nabad lagu xasiloon yahay waxaan joogaa iminka bil iyo toban cisho laakiin waxaan xaqiijinayaa in magaaladii aan sidaan doona habeenkii u seexdo sidaa doon aan umar magaaladii nabaddeeda aad ay ugu fiican tahay rugcadaadiga reer beledweynena iyo dhallinyarada iyo cilmi yaqaanada beledweyne ee ku dhashay waxaan leeyahay magaalada beledweyne waa nabade kaalaya wadankiina iyo gobolkiina dhista beledweyne iyo ceelgaal hiiraan baalaheediyo maran booqasha ku tegey barwaaqada dhex taalay ishu ishu bogatay raaxo beledweyne oo sannadihii lasoo dhaafay kaalmaha hore ka gashay magaalooyinka lagu hardamo bartamaha iyo koonfurta dalka waxaa xilliga laga dareemayaa isbeddel ka duwan sidii lagu yaqiinay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn